in laysku yimaado oo horta xalkii qeybi ka tahay marka in caawa wada fadhiyaan oo isku yimaadeen maalmana wada joogi doonaan waxaan u arkaa anigu arrin fiican inay ajandada kasadeen laftigoodana waa arrin iyadana muhiima oo xalka inay usii dhawaadaan qeyb ka keenaysa laiskuna afkartay ajandaha welibana sidii ay maamul goboleedyadu u dacawanhayeen ama u arkahayeen in ajandaha isaga saas loo soo dhigay xataa waxay muujinaysaa in la rabo in dee arrinta la dooxo oo wixii laisku haysa la fiiriyo laakiin shaqooyinka meesha ku qoran badankooda dadkaan ma lahan oo haddii dastuurka la gelahayo guddi dastuur baa jira oo madax banaan wasaarad baa jirta baarlamaankaa qayb ku leh aqalka saraa jira laakiin hadda waxaa moodaa inay dheheen aan wada hadalno aan wada hadalno oo aan heshiino marka waxaas leeyahay waa waa tallaabo fiican haddii ay si guud isugu afkartaan inay hore u socdaan isla markaasna iska macnaha iskaga garaabaan wixii laisku haystay waxaa dhici karta wixii kaleoo farsamaha wasaaradihii lahaa iyo hay-adihii lahaa iyo amni baa ku jira wax kastaa ku jira in hadow loo kala saaro marka tallaabo fiican bay anaga naala tahay waa gartay arrimaha ajendayaasha ku jira waxay u egyihiin dhammaantood inay ka hadlayaan tabashooyinka ay dowlad goboleedyadu qabeen oo dhowaanba ay u samaysteen golo ay ku midaysan yihiin si ay arrimahooda toosh ugu qabtaan marka niyaddii ay golahooda ku dhiseen marka la fiiriyo ajendayaasha shirka sawbka ma dhex muuqato inay guulaysanayso niyaddooda uma eka ee horta federaalku iyo hanaanka dawliga waa hanaan isjiidjiid ku salaysan oo macnaha marna waxoogaa laisku qabanaya dastuurkii baan caddayn marna qofaaba isla saxsan ama maamulba isla saxsan soomaalida waxay tiraada dad aragtid niman oo dad dhaxal isku haysta maxaad isku tihiin hadhihinina dee qaraabo inay yihiin ehel yihiin waa la garanaya waa gartay marka in federaalku sidiisaba hadda maraykanka kale waa waddan federaala hadday ilaa hadda u socdaan inay qurxiyaan oo federaalkooda habeeyaan ayna donald trump ay sida ilahay soomaalidad ay ka mid yihiin nooma imaan karaan waa gartay
niman garsoorayaala oo gobolada madax ka ah baa arrintiisa maxkamad maxkamad maxkamad geeyey waa gartay marka dastuurkeenana dastuur oo toos toosan maahayna waa aragta artikalka afar konton iyo afaraad saddexdaad isku haystaa waxaana waa federaal nagu cusub hadda bilowna ah waa gartay marka in laisku qabsado waa normal dastuurkeenuna umaba diyaarsanayn dad inuu kala saaro madaxdeeduna soomaaliba u tahay agga isqaqabsiga iyo isfahmaaga iyo kala boodka waa gartay markii gaajo iyo stuhun iyo faramarnaa ay wehelsana
deeamanjilaal cambacam macnaha tuhumba ka dhalinaysa waa gartay marka aniga waxaan isleeyahay waa iska wax la filhayay wey laakiin inay isku yimaadeen baa tallaabo fiican waa gartay arrinta amniga oo la filayay inay noqoto midhaawaxa hareeya shirka oo dhan maadaama ay dhacdooyin waaweyn dhaceen oo dhinaca amniga ku saabsan waxay noqotay qodob uun oo ka mida qodobada madaxdu ay ka hadlayaan ma isleedahay waxaa loo baahnaa intaas in ka badan in la iska yidhaahdo arrinta amniga anigu had maalindhood waxaan samaynay daraaso oo mawduucan ba hadda dhici karta sababta inagu yartan inay tahay waxaan nidhi haddii siyaasadda laga heshiiyo amniga waxaa loo dirayaa khubarada amniga waa garta ayagaa isku imaanaya yaanu london baa la tegey adduunka waxaa la geeyey fikrad midaysan oo sida amniga loo sugi laha dalka loo xasilin lahaa marka haddii siyaasadda laga heshiiyo dastuurkaa laga heshiin karaa sababta xukunkaa la kala qaybin karaa wixii federaal dowlad federaal loo dhiibahayo wixii maamul gobolada qabanayaan maxaa la yidhahda arrinta ciidanka iyo amniga laga hadli karaa marka siyaasadda haddii la iska afkarto waxaan kao dhan waa isku furaya qodobada hadda ajendayaasha ku jira kuma jirto qodob dowladda dhexe ay uga hadlayso dakhliga masalan dowlad goboleedyadu gaar ahaan kuwa korsan sida aa sheegtay in ay su-aal ka keento marka ma u eg tahay golihii dowlad goboleedyada dhisteen inuu yahay dhinaca guulaysanaya marka la fiiriyo dhinacyada guul meeshaan cadow ishaysta maaha waa dad soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed qaybo meel ka xukunta hadda anagu muqdishoan ku nool nahay haddii dowladahana ay si fiican u shaqeynayaan dowlad federaalna isma aan aragneen gobol banaadirna isma aan aragneen meeyarka muqdisho iyo xaafadan hodan ama horwadaag gudoomiyaheeda degmada baan isku xirnaanay isagaa qashinka naga qaadi lahaa isagaa dabka duu dab naga dhac naga damin lahaa isagaa library noo samayn lahaa marka horta dowladda waxaa ugu dhow shacabka waxaa ugu dhow dowladda ugu hooseysa oo degmada iyo wax la midka marka wax la kala xoogaya maahan hadday dowladda ku badiyaan nimankan gobolada ka imaanaya lacagta ad soo meelaha kasoo kasoo tugsataan wax naga siiya ayagana waxaa la odhan doonaa dekadahan iyo badahan iyo wixii wadanka ka dhexeeya halaysla fiiriyo haddii marka ujeedadu tahay shacabka soomaalida muwaadinka o boqol kiiba lixdan dadka soomaaliyed waa gaajisan yihiin sanad walba saddexdii sana abaar baan nagu dhufata marka qaarkood gaajo isku bedesha amnigeena ma fiicna haddii marka ujeedadu yahay qofka muwaadinka ha laga warqabo oo wuxuu u baahan yahay loo sameeyo haddii gudoomiyaha degmada uu noo sameeyo iyo haddii duqa magaalada noo sameeyo iyo haddii dowladda federaalka noo sameyso waxbarasha unbaa u baahana iyo caafimaad helmadka Waa gartay.
marka eh, dee berigi hore aan hasheena waxaan u yeernay waxaan u yeernay dowladdeena hashi mandeeq markaasaa noo lisa iyo noo kala gooy iyo ha- leeyahay mogta laakiin dowladnimadu waa service iyo khidma haddana eh, maba hayaan kulligood waxay soo aruuriyaan iyo waxay soo tugsadaan eh, servicena nooma samayn karaan marka laakiin waxaa loo baahan yahay in iyadoo aan maanta laga fakerahayn in laga fakero konton sano boqol sano kadib sida dowladnimadan ku fiican tahay in loo dhigo oo shaqadana meesha ku haboon lacag dhigo Waa laakiin anaa le iyo anaa le inaan inaan macnaha lagu mashquulin.
lagu mashquul waa gartay Een, dhowaan shirka kismaayo ay dowlad goboleedyada ku yeesheen qodobada ay soo saareen waxaa ku jirtay in eh, dowladda dhexe ay shuruuc soo saarayso iyagoo aan processkaas ama hanaankaas ku jirin Een, waxaa dood arrintaas ay ka timid in dowlad goboleedyadu ay culays saarayaan doorkii aqalka sare Eh, ma isleedahay shirkan waxaa laga yaabaa inuu aad iyo aad hoos ugu dhigo doorka ay ciyaari lahaayeen een, xildhibaanada iyo golaha shacabka iyo golaha aqalka sare Ee, horta ee, haddii siyaasadu ay isqabqabsi tahay iyo isriixriiq iyo cunfi dagaal iyo naxariisaro tahay markaas waxaa dhacaya losers iyo winners qof baa guulaysay qof baa laga raayo qof baa la- derbiga lagu riixay kooyaa kasoo baxay haddii laakiin ee, la rabo in shaqa dowliya la qabto horta shuruuc baa loo baahan yahay shaqadana in la kala qaybiyo baa loo baahan yahay صح haddii shaqa la rabo in la qabtana shaqooyin badan oo aqalka sare qabto iyo aqalka hoose waxay qabtaan iyo shuruuc la dejiyo iyo amni la sugo iyo dhaqaale la abuuro oo badan baa loo baahan Waa yahay gartay.
marka ani waxaan qabaa eh, in kulankooda u horeeya loo arko eh, in dad kale eh, isku yar ceewoobay oo is- is- iscanaaninhayo isku yimid loo arko in in iskubaraba ahayn wax badan ay ka hadlayaan inay siyaasadda xasiliyaan baa loo baahan yahay واقع federaalismka khubar- ninkan federalismka khubaro kuma ahan waxay u baahan doonaan khubaro inay u yartaan واقع oo soomaaliyeed iyo haddii banaanka uga baahdaanba wixii tartiib loo fiirfiiriyo marka anigu eh, rajaan ka qabaa dad soomaaliyeed isku yimid eh, inay wax macquula isla- isla gaari doonaan sababta kuwa gobolada ka qaylinayaan hadda waa kuwa eh, dhahaya waan ridi rabaa iyo waa xalkaya uma fiicna kuwa xamar joogan hadda wadadii marka almakarama maalin baa laisku qarxinaya واقع Eh, marka eh, ha la doodo laakiin cilada waxay ka imaan kartaa aan aan isla aaminsanahay in xoogga la saaro fulinta soomaalidu ilaa labadii eh, sagaashan iyo sagaalkii markii- sagaashan iyo kowdii ilaa hadda waxbaa lagu heshiinayey laakiin waxba noo hirgelimayn hadda laftigeedana waxbaa noo qoran marka waxaa loo baahan yahay siyaasadda gadaal in looga dego eh, aan laisku riixriixina muwaadinka marba maskaxda lagu hayo Eh, macnaha soomaaliyana hadda ka hor waa ayra soomaaliya waa qabuuraha siyaasiyiinta واقع siyaasi imaanaya waa ku fashilmaya waa ciyoobaya waa iska tegaya waa la hilmaamaya عادي meeqa ra'iisul wasaaraan leenahay meeqa wasiiraan leenahay meeqa madaxweynaan leenahay meeqa rais- wax kasaan leenahay laakiin leaders bay u baahan tahay leaderskuna dantoodana kama fakaraan maantana kama fakaraan waa gartay Een, su-aasha ugu dambaysa intaan ku weydiin dad badan baa aa- aa dhibaato ay ugu muuqatay golahan dowlad goboleedyada ku midaysan yihiin Een, haddii meesha hore la isaga soo dhawaado hadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isu soo dhawaadaan ma u aragtaa inay muhiim tahay golahaas inaan loo baahnayn oo loo sheego inay inay ma aragtay sidiisaba meesha laga saaro habdhismeedkan Eh, horta golahan eh, mid la mida lagu heshiiyey oo guddiga amniga qaranka oo oo madaxweynuhu iyo ku jiraan oo madaxweynadu ku jiraan in laisku yimaado dhanka dowlad marka laisku yimaado amniga laga hadlo waa kii oo eh, oo un macnaha magac kale ay u bixiyaan haddii marka eh, sidii talada loo wadaagi lahaa la iska afkarto kanaa magaca magaciisaasaa la iska aqbali karaa hadduu jirana dhib maaha oo aniga hadda guddigan golahan faa'iidaan u arka waa gartay dad maamul goboleedyadii oo kale oo midba gooni dowladda ugu imaan lahaa baa waxay ku midaysan yihiin isla soo doonanayo marka organisation fiican waaye aa leedahay.
Hadda Ishabeyn.
dastuur ku qornayn waa golo siyaasadeed oo ay is aruursadeen dastuurkuna qabaa inay tashadaan marka waxaa fududaanaysa waa dastuurka in laga heshiiyo sababto ayagu isku xiran oo amniga firkad ka qaba Oo hal cod ku hadlaya.
dastuurka ka qaba baa dowladda u imaanaya marka dowladdu inay eh, dad isku duubaan oo isla socda ay hesho sidoo kale gud- colaaddii galmudug iyo iyo puntland meeshay ka baxday waa Waa gartay four point five kii iyo adinka reer hebel iyo adinka reer hebel meesha way ka baxday waxyaabo kale ay marka xalisay ama ha ugu talagalaan ragga is aruursaday ama naf ha u geyso marka haddii eh, hab iska oo maaragtay eh, muwaadinka maskaxda lagu hayo eh, laiskuna turhayo laga fakaro eh, waxaan is leeyahay dhibaato ma soo kordhinayaan waa gartay haddaan eh, raacsado eh, khilaafka iyo kala shakiga wuxuu ka soo bilaabmay een, arrin weyn oo arrimaha dibadda ku saabsan khaliijka khilaafkiisii Een, ma heli kar ma- ma isleedahay dowladdu way heli doontaa hab ay nimankan ama odayaashan ku damaanad qaadayaan inay shaqada dowladda ee gaar ahaan arrimahaas dibadda la xidhiidha inay inay inay ka tanaasulaan oo iska dhafaan hor dastuurka baa qaybna wuxuu leeyahay arrimaha dibadda dowladda leh qaybna wuxuu leeyahay wixii danahooda khuseeya waa in lagala tashado lana kaxeeyo waxaa Correct.
ku war waa in la kaxeeyo marka dawladda meel aadayso haddii xoole iyo kalluumaysi laga hadlaayo kuwii xoole iyo kalluumaysi leh ama macdan haddii laga hadlayo batrool iyo wax lamidka marka eh, dastuurka haddii la kala caddeeyo eh, waxaa dhici karta inay xoogaa qayb fududaato midda labaadna eh, mas-uuliyiinta gobolladana waxaa ka saaran waajib eh, qaran sidii loo lagliyeeli lahaa in laga wada shaqeeyo waa gartay haddii laakiin iska qaraabtaan oo iska tagaan ee, maxaa la dhahaa dee dowladnimada waa wiiqmaysa Right.
dowladda dhinac maraan waa gartay ama qola- qola- qola u gacan hayso haddii dowladdu waxay soo hesho iyadu ay muqdisho eh, ku qaybiso oo hay-adaheeda u qaybiso hadda soomaali eh, duurkaas joogta oo ka Okay.
tabardaran oo ka macnaha ka- eh, kana tabardaran kana baahi badan mararka qaarkood ee waxaa- waxay ku- waxay- waxaa- waxay khatar u yihiin inay macnaha eh, waxaa la Ka waxaa la shakiyaan.
wadaad oo jiilaal jooga ee, korkiisa injir lagama qabto Lagama qabto.
sababtu wuxuu moodaa in wax siinaysa waa gartay markuu iska dhaqaajinaya iyaguna marka waxaa loo baahan yahay in eh, habkaas oo walaalow iyo walaalow eh, wax ka dhex dhaama ma jirto Waa isku gartay.
tiro Waa gartay.
dadkuna waa dad dhib soo wada maray oo hadda dad oo macnaha khibrad darro haysa ma jirto hadbana ninkii madaxweynaha iyo ninkii ra-iisul wasaaraha baa waalid ah waa gartay ninka haddii ciyaalkaagu marka guriga kaa burburiyaan oo kaa kala cararaan oo hadhow la dhihi maayo macnaha wiilashan waxun yihiin oday reerkiisii maamulin waayaa lagu arkaayo marka madaxweynaha Aad iyo si gooniya waxa laga saaran yahay inaan dadkan aysan ka kala tegin waa gartay ugu dambayn shantan qodob waxaan ahayn oo ay muhiim ahayd inay ka wada hadlaan oo oo ka tageen ma ku muuqdaan Ee, waxaa muhiima inaysan mar dambe soo noqon waa gartay in ee, khilaaf macna darraa lagu mashquulo Ee, oo dowladduna inay ka aroostay ku ku khasban tahay hadday ku khasban waan- ee, samayn weydana amniga faraha ka baxaya waa gartay ee, xurmadii adduunka ay ku haystaa meesha ka baxaysa Ee, marka dambena dee xilkoodii waayahayaan waa gartay Ee, marka waxaa daruuriya horta khaladka ma loo baahnaa waa meesha taalla anigu waxaa misan in la iskhilaafaba looma baahnayn waa gartay Ee, in la iskhilaafo looma baahnayn in sideed bilood iyo hal sano la isku khilaafo looma baahnayn in meeshaan la kala gaaro looma baahnayn marka waxaa leeyahay cashar weyn inay u noqoto inay inaysa hadda kadib macnaha saan aysa dhicin sababto waxaa meesha ka dhac waqti dhimis bay ahayd aad iyo aad hadda haddaan muqdisho joognana almaysa kun qof ku dhawaad baa dhi- dhimashada iyo dhaawacooda yaallaan marka iyadoo wasiiradii dhimanayaan xildhibaanadii dhimanayaan shacabkii baaba'ayo ciidankii baaba'ayo ee dadkii xilka loo dhibtay inay isqabsadaan maba ahayn waa gartay aad baa u mahadsan tahay Adiga mahadsan.
cabdirashiid khaliif eh, agaasimaha machadka heritage ee arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa